Samaynta bulsho waa hanaan adag oo ay dadku ku dhisaan wadajir, isfahan iyo iskaashi si loo gaaro horumar iyo nolol wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, marka ay dad badan wada shaqeeyaan, waxaa inta badan ka dhaca khilaaf sabab u noqon kara kala duwanaansho afkaar, dhaqan, dano gaar ah, ama isfahan la'aan.
Daaqsin ayaa la isku dagaalaa ama la isku khilaafaa iyo biyo. Weliba biyaha markii la joogo dhanka xoola dhaqatada iyo beeraleyda Aqoonyahan Cabdiraxmaan oo ka mid ah aqoonyahanada degmada Jowhar ayaa ka warbixiyey doorka ay beeraleydu ka ciyaaraan xalinta khilaafaadka la xiriira dhanka dhulalka iyo biyaha.
marka laga fiiriyo dhanka beeraha khilaafaadka inta badan waxaa keeno daaqsin ayaa la isku dagaalaa ama la isku khilaafaa iyo biyo. Weliba biyaha markii la joogo dhanka xoola dhaqatada iyo beeraleyda waxaa kaloo la isku khilaafaa ama la isku qabsadaa oo dagaalku ka dhacaa dhul beereed inta waa la xaliyaa waxaa xaliyo guddi beeraley waxaa xaliyo guddiga kanaalada waxaa xaliyo wasaaradaha beeraha iyo culamaa udiinka Aqoonyahan Cabdiraxmaan ayaa sheegay in ay jiraan xeerar iyo heshiisyo bulsho oo horey loogu dejiyay si looga hortago muranka ka dhasha beeraleyda dhexdooda wuxuuna carabka ku dhiftay muhiimadda ay leedahay wacyigelinta iyo ka qaybgalka hogaamiyaasha dhaqanka.
si xal waara loo helaa marka waxaa muhiim ah in marka hore la hormariyo beeraleyda la siiyo input ku filan sidoo kale laga taageero biyo qabsin in la helaa water cagement fiican in la helaa muxuu ahay daaq fiican in beeraleyda loo qaybiyo coosaska abuurka cooska in loo qaybiyo in beeraleyda wacyigelin ku filan la siiyo loo sheego dhibaatada ay leedahay iska qabsiga iyo wax ka dhalan karo sidoo kale in beeraleyda beeraha ay isku haystaan oo markaa muranka uu ka taagan yahay xuduudo laysla ogol yahay ama laysku waafaqsan yahay in loo sameeyo oo la kala jideeyo Samaynta bulsho waa hanaan adag oo ay dadku ku dhisaan wadajir, isfahan iyo iskaashi si loo gaaro horumar iyo nolol wanaagsan.